إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii qaraxyo xooggan oo khasaaro u geystay ciidamada jubbaland ayaa saaka ka dhacay duleedka magaalada kismaayo dagaallo culus oo ka dhanaa shisheeyaha iyo la jirayaashooda ayaa xalay ka dhacay qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar toos ah xalay ku qaaday fariisimo askarta soomaalida ah ay ku leeyihiin degmada buurdhuubo ee gobolka gedo xaflad gebagaba u ahayd machad sharci ah oo ay wax ku baranayeen ubad ka soo jeeda beesha xawaadle ayaa ka dhacday degmada jirib ee wilaayada jubbooyinka askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ganacsatada wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa yeeshay guddoomiye cusub iyagoo ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo loo qabtay قرآننا فرقان آياته موزونة
shisheeye kalkaalmaahan horta waa shisheeye dhammaystiran waxay u yimaadeenna in ay shaqo shisheeye qabtaan dad shisheeyana u shaqeeyaan dana shisheeyana ka shaqeeyaan sidaa daraaddeed ee danaha ummadda soomaaliyeed ay leedahay looma soo dhisin loomana soo igman
reer muqdisho dhibaatada u geys waxaa ka mid ah jiidadka ool xiraa oo dadkii hore madaxda hore faasidiinta ay soo xiri jireen asna oo iskala bijibaar oo reer muqdisho bay ka horhayaan magaalada muqdisho inaysan lahayn meel la maro oo jiidadkii ugu muhiimsanaa oo magaalada xudunta u ah ay xiran yihiin isagoo ku antaconayo amniga iyo wax lamid ah iska daayay inuu amni subay xitaa asaga ayaa kasoo bixi madaxtooyada isagoo jiidadkan xiray oo waxba sameeyey ayaa haddana mujaahidiintu waxay u dhacayaan meelay u xiraa ayay gelayaan asagana wuu ku dhici lahay inuu soo baxo
sababta marka keenaysa mar walba in reer muqdisho aysan la shaqaynin dowladda mar walba inaysan reer muqdisho ay gadaal u socdaan mar walba dowlad kasta oo lasoo dhisay reer muqdisho inay isha ay bawdka uga hayaan cimil iyo mirsaad ugu jiraan waxaa keenaysa waxa weeye dowladdii dowlad ayagu ay jecel yihiin ama ay raalli ka yihiin ama ayagu ay dhisteen ama soomaali u dhantahay ama lasoo wada dhistay ama doonitaan shacab soomaaliyeed ku imaatay ma aha waa wax gacan kurrimisa gacan kurrimiskaana waxaa keenay ciddii soo abaabushay oo ah reer galbeed iyo gaalo danahooda iyaga wata nimankanna ku adeeganhaya
afar sanood markii mid ka mid u uu fursad u helo uu afartaa sano boorsadaas waxa ku jira uu gaaladaasa dareerta uga qaatana mid kalaa raba inuu meeshiisa ku fariisto iskuma ogola oo kuma heshiin karaan oo xataa waxa yarkaa gaaladu bixinayso awood uma lahan inay maaragtay inta dhinac isugu bayraan ay iska kaashadaan sidii nin walba wax uga soo gaari lahaa
sida dad badan oo soomaaliya ay u qabaan islaamnimadu inay soomaali tahay adduunka wuxuu leeyahay war waa soomaaligu ku leeyahay soomaaligu waxa weeye haddee gaalna waa noqon karaa muslimna waa noqon kara walciyaadu billaahi
goosgooskaasina waxa uu qayb ka yahay barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta looga hadli doono khilaafka salka ku haya doorashada ee u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka iyo waxa ay qabteen dowladihii soo maray dalka soomaaliya iminkana kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qaraxyo ayaa saaka ka dhacay duleedka magaalada kismaayo inta u dhexaysa yuuntoy iyo kismaayo saaka waxaa ka dhacay qaraxyo lala eegtay ciidamada jubbaland dhawaaqa ilaa iyo saddex qarax ayaa laga maqlay halkaasi waxaana la rumaysan yahay in qaraxyadaasi ay sababeen khasaarooyin soo gaaray askarta jubbaland mana ahan markii ugu horeysay duleedka kismaayo ay weerar ka dhacaan kuwaasi oo lagu waxyeeleeyay ciidamada jubbaland iyo kuwa shisheeye ee ku sugan magaalada kismaayo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay qaaday weeraro ka dhan ah shisheeyaha iyo la jirayaashooda howlgallada ayaa ka dhacay gobollada shabeellaha hoose iyo gedo aan ku hormarno shabeellaha hoose mujaahidiinta waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhigyo ku yaala qoryooley owdheegleh iyo shanta tiir oo ka tirsan degmada lafoole ee shabeellaha hoose qoryooley xalay waxaa la weeraray saldhigyada shisheeyaha iyo kuwa soomaalida ah waxaana muddo waxaana dagaalku u socday in muddo ah owdheeglena waxaa xalay lagu weeraray ciidamada dowladda federaal halka weerarka ka dhacay lafoolana lagu qaaday ciidamada dowladda federaalka dhanka kale ciidamada shabaabul mujaahidiin waxay xalay weerar culus ku qaadeen degmada buurruubo ee gobolka gado weerarka oo laba goob ka dhacay ayaa sababay khasaarooyin soo gaaray askarta soomaalida ah inta la ogyahay hal askari ayaa si xun ugu dhaawacmay weerarka dhanka kale waxa uu dab qabsaday xerada xabashida etoobiya ee degmada buurdhuubo oo in muddo ah gubanaysay wixii tafaasiil ah weeraradaasi waa inoo wararkeena dambe biidnillahi ilkariim markaana wallaweyn dagaal qaraar oo u dhexeeyay ciidamada dowladda ayaa ka dhacay gudaha degmadaasi maalintii shalay ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka ayaa ku dagaalamay gudaha degmada wallaweyn dagaalka ayaa yimid markii labada dhinac ay isku qabsadeen isbaaro lacago baad ah looga qaado dadka shacabka ah oo lasoo dhigtay gudaha degmada wallaweyn ciidamada dowladda federaalka oo ka yimid muqdisho ayaa rasaas oodda kaga qaaday gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa koonfur galbeed taasina waxa ay keentay in dagaalka uu xoogaysto halkaasna waxaa ku dhintay saddex askari sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga u qaabilsan maamulka wallaweyn yuusuf cali buule askartii daraawiishta koonfur galbeed ka tirsan oo gaari kaarif ah ay saarnaayeen shan oo ah ay meesha maraayaan lala dul tagay dawmiinka orig loo yaqaano bsmka maala baabuurkooda lisla waa waa waa waa rasaasoo lasla ugeydiyey daraawiishta waa waxaa ka dhintay laba way dhinteen saddexna way dhaawacmeen waxay ku leeyihin halkaas markay dhacay kadibna waxaa isku waxaa la isku dayay in lasoo qaado waxay sheegeen cid u imaan karto ama cid qaali karto toona ma jirto marka dagaalkeedan meeshuu kusii lama kacleeyay meeshuu kusii qarxay ciidamada soomaalida ah ee shisheeya kalkaalka ayaa aalaaba ku dagaalama isbaarooyinka ay lacagaha baadda kaga qaadaan dadka shacabka ah xaflad gabagaba u ahayd macad sharci ah oo ay wax ku baranayeen ubad ka soo jeeda beesha xawaadle ayaa ka dhacday degmada jilib faahfaahinta warkan waxaanu haya waryaheena cabdisamed cabdulaahi xafladda waxaa ka soo qayb galay culimo mas-uuliyiin salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada hoolkii lagu kulmay ayaa laga jeediyey kelimaad kala duwan oo lagu sagootinaya machadka sidoo kale ardayda ayaa halkaas kusoo bandhigay labadii sane ee uu socday machadka waxa ay barteen ugu horeyna xafladda waxaa lagu furfuray aayadaha qur-aanka kariimka mid ka mid ah ardaydii machadka ka qalinjibisay ayaana jeediyey ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير
maamulaha machadka sheekh maxamed mucalim mee beesha xawaadle ayaa soo gudbiyey manhajka waxbarasho ee u degsanaa machadka duruustii ay qaateen iyo sidoo kale maraaxishii kala duwaneed ee uu soo maray machadka qur-aanka ka soo bilaabaya alqur'aanu alkariim soddonka jus ayay ardayda ku dhammaysteen biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay baa ku mahadsan xagga tafsiirkana toban ajza toban jus bay qabaan oo ay fasiri karaan haddii hadda wax laga weydiinayo sheegi doonaan saddex tajwiidka ama culuum lqur'aan wax loo yaqaano kitaabka hidaayat lmustafiid tuxfat اlaطfaal aljazariya ayay ka qaateen caqiida ahaan usuul الثalaaثة alwaajibaat kitaabu الtawxiid caqiidaة اlwaasidiya شhan alxadiiث arbaciin الnabawi cumdaة اlaxkaam riyaad الصaalixiin si loo muujiyo juhdigii baxay labadii sane ee uu furnaa machadka ayaa goobta xafladda waxaa la soo istaajiyey majmuucaad kala duwan oo soo bandhigaya cilmigii ay xambaareen kuwaasoo wacdarro xafladda ka dhigay وضاد باستضالة ومخرج ميز من الضي وكل أتدي في الظعن ذل الذور عظم الحفظ أيقظ وأمنع مضار اللفظ دار لنا شواد كلم ظلما أغلو الظلام ظفر انتظر ذما أظهر ظنك كيف جواعي سوى عضين ظل النحل زغرة سوى وظل ظلتما بروم ظلوا كالحجر ظل الشوع
qaybta salaadiinta ayaa la soo gaaray markan waxaana halkaas ka hadlay suldaanka beesha xawaadle ee jubbooyinka suldaan maxamuud ismaaciil waxaa ka hor rabaa inaad ii sheego dhammaan beesha xawaadle waxay isla qaadatay in ay runtii ay dardar geliso macadida soo socda oo runtii ay ka qayb galaan taana waan la qaadanay beesha inay hawshaas isla qabtaan waxaa ka hor rabaa beesha macadkan wuxuu ka koobnaa muddo wuxuu dhammaa siddeetan iyo siddeed cunug waxa ilaahay mahaddiisa ilaahay ugu mahadayna ardaydii macadka ka qayb gashay waxay ahayd siddeetan iyo siddeed waxaa ku baastay toddobaatan iyo kow arday tan ilaahay baan ugu mahadcelinaa walaalayaal waxaan rabnaa insha allah ardaydii dhacday oo imtixaanka ka dhacday iyo waxaan isla qaadanay iyo arday kaloo dumar ah gabdha ah inaan soo xarayno insha allah macadka labaad aan u furno insha allah haddii ilaahay idhaah natiijadii ka soo baxday imtixaan laga qaaday ardayda ayaa goobta lagu soo bandhigay iyadoona xafladda abaalmarino qaali ah lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore galay waa ardayga lagu magacaabo almarkazul awal waxaa galay ardayga lagu magacaabo cabdiweli maxamuud cabdi ardayga wuxuu keenay natiijadiisa annisba almu'awiya wuxuu ku henay sagaashan iyo lix boqolkii dhibic sideed boqolkiiba wuxuuna ku guulaystay jaa'iso dhan laba boqoloo dollar iyo alqalamu naadiq marka ardayga jazaahu allahu khayran wakahara allahu amhaalah ha soo istaaga insha allah jaa'isadiisana waxaa gudbin doono oo ku gudaysiin doono waaliga wilaayada jubbooyinka ugu dambeyn xafladda waxaa soo xiray waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah wuxuuna waaliga ardayda kula dardaarmay inay faafiyaan cilmigii ay xambaareen labadii sane ee uu machadka u socday ardaydii wax soo baratay waxaan kula dardaarmayaa alcilmu qabla alqowli walcamal soo maaha waxa weeyaan cilmigi waad barateen waxaa loo baahan yahay cilmiga haddii la barto maxaa maxaa ku xiga cilmiga waxa weeyaan inaa camal ku xujisaan oo wixii aad soo barateen aad ku camal fashaan waxaa kaloo laydinka rabaa addacwatu ilayh inaad waxa weye diinta dadka aad ugu yeertaan waxa aad barateen inaad dadka ku dhex faafisaan oo diinta aad dadka gaarsiisaan qabiilka aad gaarsiisaan ummadda kale aad gaarsiisaan oo waxa weeye udcuu ilaa sabiili rabbik waxaa laydinka rabaa diinta ilaahay inaad faafisaan waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin dhowaana ay ahayd markii machad sharci ah oo lagu magacaabo imaam maalik oo ay leedahay beesha geelada lagu soo xiray degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaana qayb ka ah wilaayaadka islaamiga ah ee dalka kuwaas oo ay ka furan yihiin macaahid sharci ah oo ay wax ku bartaan boqolaal arday oo kasoo jeeda beelaha dega goboladaas ganacsatada wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa doortay guddoomiye cusub markii dooro loogu soo xiray gudaha degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed muudi axmed abuu muslim wilaayada jubbooyinka ayaa dowro u soo gabagabaysay guddiga ganacsatada wilaayada iyada oona dib u habeen lagu sameeyey xubnaha guddigaasi dowrada oo socotay laba maalmood ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka ganacsato isaga kala yimid degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbooyinka ayaa ka faa'iidaystay dowradan wilaayada ayaa ganacsatada dardaarantay in ay iska eegaan waxyaabaha ay ka ganacsanayaan ee ee u keenayaan bulshada maadaama dalka la soo geliyo waxyaabo dhacay oo aanan u wanaagsanayn caafimaadka kulanka ayaa xubno cusub loogu magacaabay ganacsatada wilaayada jubbooyinka cabdulaahi xasan ayaa loo magacaabay guddoomiyaha guddiga ganacsatada jubbooyinka cabdulaahi xasan ayaa sharaxay waxyaabaha lagu bartay dowladda muddo laba maalmood ayaa walaayada jubbooyinka dowrana loogu qabtay degmada jilib dowradaasoo socotay laba maalmood labada maalmoodna wax badan ayaa looga hadlay dowradaas laba maal waxaa ka mid ahaa baabul tijaara iyo istiqaamo labadaas mawduuc ay ku saabsaneed dowrada si fiicanna waana loogu akhriyey wax badanna waa ka faa'iidnay aad iyo aad u badan sidaa aawadeed waxaa waxyaalahaas kulley wax badan laysku soo qaaday wax badan kulley islaamka wax badan inuu iska kaashado dadka ganacsiga iyo walaayaduna ay wada shaqeeyaan wanaaggana ay ka wada shaqeeyaan wixii dhibaato bulshada waxyeelaynaya laiska daayo ganacsatada ayaa goobta iskula gartay in badeeco wanaagsan oo tayo leh ka ganacsadaan waxaan isku soo qaadnay ganacsatada tijaarta ee soomaaliyeed ee muslimiinta ah oo dibadda wax ka keenoo kale inay badeecada ay keenayaan badeeca nadiif ay noqoto oo iyagana macaashkooda ugu fiicnaado ay u fiiriyaan macaashkooda keliya inaysan fiirin oo ay yidhaahdaan dadka bulshada muslimiinta ah oo ay wax u keenayaan inay wax nadiif u keenaan hadday daawo noqon lahayd midda dadka hadday noqon lahayd xoolaha hadday noqon lahayd raashiinka sida raashiin dhacay ama raashiin dhicitaankiisa dhow iyo exbayrkiisa inaan la keenin daawooyinka oo sidoodaba isaga liito in daawooyinka xunxun iyo daawo dhacay iyo daawo warqad laga soo bedelay aan dadka loo keenin waxaa sidoo kale munaasabadda kelimad ka jeediyey xuseen ooyo aadan oo ah guddoomiyihii hore ee guddiga ganacsatada jubbooyinka marka maadaama labadii culays aan isku haan waayey waxaan wareejiyey xilkii wilaayada jubbooyinka guddoomiyaha ganacsatada waxaana ku wareejiyey walaalkay cabdulaahi s d m sidaa darteeda waxaan la socodsiinayaa ganacsatada jubbooyinka inay sidaa ula socdaan haddii allaha awoodda la ogolaado maadaama mataqaanaa muddo badan aan soo shaqaynayay mas-uuliyadna ay saarneeday mar hore i mar labaadba waxaan ka codsanaa in lays cafiyo labada dhinacba xaggayga iyo xaggoodaba maadaama aan muddo soo wada shaqaynaynay biidnillaahi kariin warkii subaxniman dhegeystayaal saaka waa naga inta